beeraleyda gobolka bariya puntland ayaa bilaabay in ay iska aruuriyaan lacago markaas oo sanduuq lacagaha lagu uruurinayo ay furteen taas oo ay ugu gollan yihiin in lagu caawiyo beeraleyda marka ay dhibaato soo wajahdo gaar ahaan marka dalagyada ay soo guranayaan uu hoosudhac ku yimaado sidoo kale sanadihii ugu dambeeyey waxaa jirtay in ay beeraleyda qaar ka faa'iidaysanayeen tamarta qoraxda warbixin arrintan la xiriirta waxaa magaalada boosaaso ka soo dirtay faadima yaasiin jaamac korarka tacabka beeraha puntland ayaa si aada u sii kordhaya sida khudaarta cagaaran geed miroodka iyo timirta waxaana jira hay-ado iyo ururo wadani ah oo gacan ka siiya beeraleyda mihnadahooda waxbeerashada sida abuurka dhirta matoorada biyaha soo saara iyo tababaro la xiriira habka beerashada tirada ugu badan ee iminka waxbeerashada ku howlan ayaa u badan dhallinyarada ku nool magaalooyinka iyo tuulooyinka ku teedsan dhulka beeraha caanka ku ah cabdulqaadir xasan jaamac oo ka mid ah beeraleyda gobolka bari ayaa v o eda u sheegay in beeraleydu ay isugu xiran yihiin kooxo kooxo islamarkaasna ay leeyihiin sanduuq dhaqaalaha lagu kaydiyo si looga gaashaanto dhibaatooyinka lasoo gudboonaada beeraleyda maamul baanu leenahay akoon dhaqaalaanu leenahay oo aanu kaydka wax ku biirsano ku ursano ninkii marka wax ku yimaadaan aanu ka caawino xataa haddii loo baahdo cid kaleeto dad caawin kale oo dhulkooda wax kala soo baxo oo isku tiirsano dhulkooda ka shaqaysta baan nahay habka suuqgeynta ayaa beeraleydu waxa ay u samaysteen shuruuc u degsan si qiimo jab uusan u soo wajihin wax soo saarkooda qofba adigu tartaran samaynaa adigu labadii beerood maalin saddex beerood maalin baan siinaa maalinta kale kuu kalaan siinaa sidaasaan isu wadwaadaarina siis khudaartu maaratay beeraha maaratay uga soo godo suuqana u gasho dalaga beerahoo kale ma kala bedeshaan si wax soo saarka uusan hal mar usoo wada go-in oo qofba sanad waxma beertaa dalaga waa kala bedelaa waxaan samaynaa dhulka markii aanu beero tusaale ahaan markaan sanadka beerta aan ku beero qudaartan yaanyada iyo waxyaalahaas sanadka dambe waan ka bedelaa qudaar kaloo dal kala baan ku bedelaa si dhulku maaratay uu u samaysto maaratay awood u helo uu maaratay wax soo saar u yeesho dalag bedelkaasaan ku samaynaa badanaa waxaan isticmaalaa waxyaalahan qudaarta nafaqeeya oo ugu horeyso dee digadan xoolaha marka aad baanu taasna seminaaro iyo tababaro u qaadanay oo aanu waxa ay beeraleydani horumar ka sameeyeen in goobaha ay wax ku beertaan ay ku dhaqdaan xoolaha nool islamarkaasna ay ka dhistaan guryo deegaan ah oo ay ku noolaadaan iyaga iyo qoysaskooda dadka beerahan markii dhulka loo dhaqaaqo oo beera la beerto nolosha dhan dad isku filan oo kala soo baxaya oo xoolahooda ku dhaqanaya oo halkoodaas maarata isku dibiraya oo wixii maaratay nolosha lagu dibiri jiro o dhan halkooda ku nool oo isdibiraya weeye marka waana ku dhiirigelinaa gaadiidkii baanu ka gadanay oo aanu leenahay oo qudaarta iyo waxyaalaha aan ku kala dibirina ku qaadanaa dadka xanuunsada waxyaalahaas oo dhan saasaan ugu nool lahay waan guryi baan ku dhisanay ariga baan ku dhaqanay marka waa loodii waan samaynay marka xoolii o dhan meeshaasaan maca beeri maca xoola waa isku dhaqanaa waana degannahay waana howlba ma isku wadnaa waana nolol aad u fiican oo maaratay waxyaalaha ugu muhiimsan oo maaratay qofku nolosha uu ka heli karo dhulkeena taan aaminsannahay wax soo saarka beeraha ayaa sanadahan dambe waxaa horumar laga sameeyey in laga baahi beelo khudaarta cagaaran iyo qaybo ka mid ah geedmiroodka iyadoo suuqyada magaalooyinka waaweyna laga dheehan karo wax soo saarka beeraha puntland oo si weyn loogu soo daabulo waxaana sii kordhaya tirada dhallinyarada ay noloshooda ku tiirsan tahay beerashada faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso